جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي بسم illaahi araxmaan araxiim waa duhur isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay soddonka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool xiisadda u dhexaysa bulshada degmada dayniile iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa weli ka taagan degmadaas xilli saraakiisha kooxda riddada ay doonayaan inay boobaan dhul ku yaalla degmadaase haweenay soomaali ah ayaa ku dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay dalka koonfur afrika dowladaha itoobiya iyo elitereya ayaa fariimo kulul hawada isku dhaafsanaya xilli qarka uu saaran yahay in dagaal uu ka dhex qarxa labada dowladood munaasabad lagu sagoontinayo dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay ardayda madarasada alhuda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib xaflad ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gado howlgal qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo furtay ayaa ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan habeenkii xalay ka fuliyeen duleedka degmada xudur oo ka mid a goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool howlgalkan waxay mujaahidiintu ku dileen afar askari oo murtadiinna waxayna ku soo furteen saddex qori oo aaki afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda xiisad u dhexaysa bulshada degmada dayniile iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa weli ka taagan degmadaas xilli saraakiisha kooxda riddada ay doonayaan inay boobaan dhul ku yaalla degmadaasi nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya maliishaad ka tirsan kooxda riddada iyo dadka deegaanka ee degmada dayniile ayaa weli isku hor fadhiya xaafado ka tirsan degmadaasi kadib markii xasan gurguurta isku dayay inuu boobo dhulka dadka shacabka ay degan yihiin ee degmadaasi bulshada ku dhaqan degmada dayniile ayaa shalay qaatay hubkooda iyagoona is-horistaag ku sameeyey qorshihii xasan gurgurte ee boobka dhulkaasi murtad jacfar oo ka tirsan baarlamanka riddada ayaa sheegay in kooxda riddada ee xasan gurgurte qorshaheeda uu yahay inay boobaan dhulalka ku yaalla degmada dayniile isagoona sheegay in dadka deegaanka aysan hubka dhigin islamarkaana dhulkooda ay difaacdaan annagu warmaha dhegta idinma lihin laakiin waxaan idiin sheegaynaa mas-uuliyad aan maanta qaadayno aan leenaha qof idin imaaha oo ma jirto ee guryihiinna kala aada inaysan jirin nimaya waxaa la rabaa in qalabkiinana waa haysanaysiin annaguna garabkiina intii inta garabkiinna istaagi kartana kolley waa ka dhalata dadkan waan istaagi doontaa tani oo markii uu xarkaha goostay boobka dhulalka ee kooxda riddada ee xasan gurguurta ka wado magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa sii kordhayey kacdoonka ay samaynayaan bulshada ku dhaqan magaaladaas kuwaas oo hadda doonaya inay awood militari uga hortagaan boobkaasi kooxda riddada ee xasan gargurte ayaa horey u boobtay dhulal badan oo ku yaalla muqdisho kuwaasoo ay ka barkiciyeen shacabkii halkaasi ku dhaqnaa mahadsanid abuushayba haweenay soomaali ah ayaa ku dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay dalka koonfur afrika marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in shil gaari oo ka dhacay gudaha waddankaasi ay ku geeriyootay qof dumar ah oo ka soo jeeda soomaaliya haweenaydan oo ahayd hooyo haysata carruur ayaa magaceeda lagu sheegay safiyo cabdinaasir ah saacadihii lasoo dhaafay ayuuna gaari ku jiiriyay xaafad ay soomaalidu ku badan tahay oo lagu magacaabo koodhistan ee ka tirsan magaalada boort elizabet ilawareeda ku sugan gudaha koonfur afrika ayaa soo sheegay in hooyadan soomaaliyeed uu jeeray gaari nooca soomaalida u taqaan caasi xilli ay rabtay inay waddo goyso wararku waxay intaas ku darayaan in meydkeeda la dhigay mid ka mid ah isbitaallada ku yaala magaalada boort elizabet ee koonfur afrika dhacdadan ma ahan middii ugu horraysay oo nuuceeda oo kale ah taas oo waxyeele ka soo gaarto qof soomaali ah balse waxay tani ku biiraysaa tirada soomaali ah oo dalkaas ugu dhintay sheel baabuur mahadsanid marwan dowladaha itoobiya iyo elitariya ayaa fariimo kulul hawada isku dhaafsanaya xilli qarka uu u saaran yahay in dagaal uu ka dhex qarxo labada dowladood cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii britoria ee lagu joojiyey dagaalkii dhiigga badan ku daatay ee dhex maray xukuumadda uu hogaamiyo abey axmed iyo kooxda mucaaradka ee t b l f waxaa si tartiib tartiiba isu soo tarayay khilaafka ka dhex xurtay maamulada adis ababa iyo asmara kuwaas oo markii horeba iska kaashaday dagaalkii ay ku le'deen boqolaalka kun kuna barakaceen malaayiinka ruux ee labada kun iyo labaatankii ka qarxay gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya qaar ka tirsan mucaaradka tigreega ayaa lagu soo waramayaa in ay si xeeladaysan ugu sii dhowaanayaan asmara islamarkaana isbahaysi hor leh oo ka dhan maamulka abiy axmed ay la yeesheen maamulka siyaasi aforki diblomaasi uu soo xigtay wargeyska the east african oo ka soo baxa dalka kenya ayaa sheegay in qeybo ka tirsan kooxda tigree ay dantu ku qasabtay in ay la saftaan xukuumadda eritereya kadib markii ay kala boodeen dowladda dhexe ee federaalka itoobiya iyadoo uu xaalku sidaa yahay ayuu abiy axmed muddooyinkii dambe waxa uu sii xoojiyey damaciisa badeed wuxuuna si qayaxan fagaarayaasha ugu muujiyey in xaqiijinta damacaasi uu waajib qaran yahay isagoo qeexay hadafka uu doonayo inuu xaqiijiyo waraysi uu gaal abiy axmed horaantii bishan siiyey telefishinka dowladda xabashida itoobiya ayuu ku sheegay in badda cas ay soddon sano ka hor gacantooda ku jirtay wixii intaasi ka dambeeyeyna ay ku sugnaayeen badla'aan taas oo uu ku tilmaamay qalad dhacay oo si fudud loo xallin doono muddo aan fogeen abiy axmed wuxuu ku dooday in jiritaanka itoobiya uu ku xidhan yahay marinbadeed ay ka helaan xeebaha badda cas hirgelinta tallaabadaasina uu ku siifeeyey waajibaad qaran oo lagu badbaadinayo ayuu yidhi jiritaanka iyo madax bannaanida itoobiya oo aanay ahayn mid looga gol leeyahay rabitaan dhaqaale oo keliya ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው wuxuu yidhi haddii uu jiro ruux itoobiyaan ah oo rumaysan in dalkani weligiis ahaanayo maxbuus juqraafiyadeed qofkaasi waxba ma ahan haddii uu sidoo kale jiro qof itoobiyaan ah oo aaminsan in aanay itoobiya bad lahayn kaasi ha iska dhinto abiy axmed oo hadalkan meel fagaaraha ka jeediyey bartamaha isbuucii lasoo dhaafay ayuu sidoo kale waxa uu hanjab maskaxeed ku sifeeyey in dhallinyarada itoobiyaanka ah ay walaac iyo shaki ka muujiyeen gaarista xeebaha wuxuuna ku booriyey in walaacaasi ay niyaddooda ka saaraan islamarkaana ay xaqiiqsadaan in badda cas ay iyagu leeyihiin soo celinteeduna uu waajib qaran yahay ዛሬ የእኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር maanta qofka ka baqaya ee ka shakisan in uu dalbado soo celinta badda cas oo innagu aynu leenahay waa qayb ka mid ah daalka maskaxeed ee qofkaasi waxa uu aaminsan yahay in aan la samayn karin arrinkaasi laakiin waxaanuu sheegayaa in itoobiya ay samayn karto boqol iyo konton sano ka hor dadkii geesiyaasha ahaa ee gacantooda ku dhisay marinka suweys maantu waa ay nasanayaan sannad walbana marinkaasi waxaa ka soo xaroota ugu yaraan lacag ka badan toban bilyan oo dollarka maraykanka ዛሬ እፎይ ብለው በአመት በትንሹ አስር ቢሊዮን ዶላር ላፍ ያደርጋሉ ra-iisul wasaaraha itoobiya oo sidoo kale intii uu ku guda jiray khudbaddiisa waxa uu muujiyey dadaalka dheeraadka ah ee uu doonayo in uu ku bixiyo sidii loo xoojin lahaa damacaasi badeed isagoo wax aan macquul lahayn ku tilmaamay in carruurta itoobiyaanka ah uu ugu tago dal xiran oo aanan bad lahayn እኔም እናንተም ሟቾች aniga iyo idinkuba ma jira qof waaraya oo helaya nolol aan dhammaad lahayn laakiin qofkii ka taga taariikh aan la tirtiri karin oo shaqo weyn u qabta qaranka kadibna dhinta magacaasi waa uu noolaanayaa weligiis jiilba jiil ayuu u gudbin doonaa ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና dal itoobiya oo kale oo baaxad la eg oo dhinaca walbana ka xiran oo aan ubadkiisa aayaha dambe waxba uga tegin ma ahan wax caqliga gali kara dhinaca kale wasiiru dowlaha maaliyadda ee dowladda xabashida itoobiya oo waraysi siiyey mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ayaa sheegay in itoobiya ay tahay mid ka go'aan adag sidii ay ahaan jirtay soddon sano ka hor jenaraal agaasimo ka ah wasaaradda difaaca ee itoobiya ayaa isna ka dhawaajiyey in itoobiya ay xaq u leedahay inay gaarto badda cas gacantana ku dhigto takadda casab taasoo uu ku sifeeyey tallaabo badbaado u ah qaranka itoobiya dowladda eritereya ayaa si adag uga jawaabtay damaca guracan ee dowladda xabashida etoobiya waxayna mar uu madaxweynaha eritereya uu dhowaan la hadlayey warbaahinta maxalliga ee waddankaasi uu sheegay in damaca ee wadda etoobiya uu yahay mid lagu madadaalinayo dadka aan aqoonta u lahayn taariikhda isaga oo ka dhawaajiyey in eritereya ay si fiican u taqaano sida la isaga difaaco cadowgeeda etoobiya si buuxdana ugu diyaargaroobeen sidoo kale bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee eritereya ayaa lagu sheegay in damaca badeed ee adisababa uu yahay riyo aan sal iyo raatoona lahayn oo muddooyinkan dambe ay isku maaweylinayeen xubno ka tirsan xisbiga barwaaqe ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed dowladda eritereya waxay tallaabadan ku sifaysay isku day sharci darro ah oo ay sheegtay in lagu marin habaabinayo bulshada etoobiya loogana dhigayo himilo qaran taasoo laga dhexli doono ayay tiri eritereya cawaaqib xumo ay ugu sii dari doonto xiisadaha ka aloosan gudaha etoobiya saameyn ballaaranna ku yeelan doonta gobolka oo dhan dowladda eritereya waxay uu soo jeedisay xabashida etoobiya in ay joojiso damaca guracan iyo taariikhda beenta ah ee ay ku marin habaabinayso bulshadeeda islamarkaana ay ku mashquusho dhibaatooyinka baaxadda leh ee ka aloosan gudaha dalkeeda istaraatiijiyadan badraadinta ah ee ay etoobiya shaacisay ayay eritereya ku tilmaantay tallaabo halis ah oo dhibaatadeedu aanay ku koobnaan doonin oo keliya xuduudaha etoobiya balse ugu sii dari doonto xaaladda ka aloosan gobolkan markiisii horeba qulqulutooyinku ay ragaadiyeen afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa si adag ugu falceliyey jawaabta eritereya wuxuuna sheegay in arrinta baddu ay tahay jawaab u taalla dowladda etoobiya balse aan waxba laga weydin doonin eritereya waxa uu xusay afhayeenku in arrinta marin badeedku aanay ahayn mid etoobiya keliya ay dani ugu jirto sida uu qiray ayuu yidhi madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayey xafladdii lagu daahfurayey biyo-xireenkii etoobiya labada dhinac ee etoobiya iyo eritereya ee hanjawaadaha hawada isku marinaya ka sokow waxay bilaabeen diyaargarow dagaal oo heerkiisu sarreeyo waxaana ciidamada qalabka sida ee labada dhinac ay isbuucyadii ugu dambeeyey soo bandhigeen dhoolotusyo militari oo ay isugu jawaabayeen taasoo digniin culus u ah bilowga dagaal lagu tilmaamay mid aanan si naba looga baaqsan karin oo la sugayo oo keliya xilliga uu bilaabanayo ciidamada badda ee eritereya ayaa dhoolotus ka sameeyey xeebaha muhiimka ah ee casab iyo musawac intii uu dhoolotuskaasi socdayna waxaa la arkayay diyaaradaha dagaalka oo dulheebaabaya biyaha badda mararka qaarna maraakiibta ku duldegaya iyo ciidamo isugu jira kuwa dhulka iyo cirka oo muujinaya xirfadooda militari dhoolotuskan ayay xeeldheerayaasha amnigu ku tilmaameen in uu yahay fariin cad oo eritereya ay u dirayso etoobiya taasoo muujinaysa in maamulka asmaro uu si buuxda ugu diyaar garoobay iska caabinta weerar kasta oo kaga yimaada dhanka maamulka adisababa ka sokow diyaargarowga ciidan ee badda waxa ay dowladda eritereya meelu dhow xuduudka etoobiya ku diyaarisay ciidamo aad u fara badan sidoo kalena waxay wararku tibaaxayaan in ciidan kale oo eritereyaan ah ay ku sugan yihiin deegaano dhaca dhanka etoobiya oo eritereya la wareegtay xilligii uu dhacayay dagaalkii labada sano ka socday gobolka tigree dhinaca kale etoobiya waxay maalmihii ugu dambeeyey ku mashquulsaneed abaabul ciidan oo aad u xooggan waxayna isbuuc ka hor adisababa soo bandhigtay cutubi cusub oo ciidamo tababar loo soo xiray islamarkaana ka qayb qaadanaya dhoolotusyo kala duwan jawaar maxamed oo ah siyaasi aad looga yaqaano etoobiya kana soo jeeda qowmiyadda oromada islamarkaana ka mid ah dadka si weyn uga soo horjeeda siyaasadda abiy axmed ayaa dhowaan bartiisa twitterka ku sheegay in xubno ka socda maamulka adisababa ay tageen maamulada ay etoobiya xoogga ku haysato ee soomaali galbeed iyo oromada oo ay kala hadleen in ay taageeraan howlgalka militari ee etoobiya ay doonayso inay ku qaado eritereya ilawareedyo ayaa sheegaya in maamulka abiy axmed uu ciidamo fara badan iyo saanado militari u daabulay dhinaca xuduudda eritereya kuwaasoo loo diyaariyey duulaan ballaaran oo ay ku qaadaan eritereya dadaaloo la doonayo in dagaalka la filayo in dhowaan uu ka dhex qarxo labada dal ayaa waxaa bilaabay ururo iyo dowlado kala duwan waxaana ka mid ah waxa looga yeero qaramada midoobay midooda yurub midooda afrika iyo dalalka ingiriiska iyo maraykanka waxaana xiriiro kala duwan lala sameeyey madaxda labada waddan ee etoobiya iyo eritereya xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo sida la sheegay teleefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa u sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo jawiga colaadeed ee dhinacyada ka dhex abuuray taas oo uu sheegay in halisay ku tahay siyaasadda maraykanka ee gobolka la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa isbuucii lasoo dhaafay ka degay magaalada adis ababa waxaana kulan gaar ah oo uu la yeeshay abiy axmed looga hadlay sidii loo dejin lahaa xaaladda sii cakirmaysa ee ka dhex xaloosan labada waddan ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa hadalkiisii ugu dambeeyey ee meel fagaaraha uu ka jeediyey ku iftiimiyey in xaqiijinta marinbadeedku uu yahay go'aan qaran oo biyo kamidhibcaan ah sidaasi darteed haddii lagu helayo nabad iyo wadahadallo ay soo dhoweynayaan haddii kalena marnaba etoobiya aanay ka tanaasuli doonin xaqiijinta damacaasi ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛውም መድረክ cid kasta oo rabta in ay si nabadgelyo ah noola gorgortanto gacan furan ayaan ku soo dhowaynaynaa qofkii u malaynaya in etoobiya ay weligeed ku jiri doonto xabsi juquraafiyadeed oo aanay abidkeed ka bixin taasi ma dhici doonto etoobiya nabadda ayay horumarinaysaa saboolnimada ayayna ka takhallusaysaa albaab laga galo iyo mid laga baxo ayay yeelanaysaa waana in arrintaasi loo qaato mid biyo kama dhibcaan ah diyaargarowga labada dhinac ee etoobiya iyo eritereya ayaa maraya meel aad u sarraysa waxaana falanqeeyayaasha amniga ee gobolka iyo kuwa caalamiguba ay isku raaceen in xaaladdu ay gaartay halkii ugu sarraysay dagaalkana uu bilaabanayo kaasoo natiijada ka soo baxda ay labada dhinacba mahadin doonin mahadsanid cusmaan munaasabad lagu sagoontinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman معادي تاج وقار قد أتاح الفرص صحيح التلاوة بهدوء ونشاط kani waa machadka soo saara ardayda tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee taajul waqaar machadkan oo hoos taga maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay waxa uu in ka badan soddon xarumood uu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan taajul waqaar xaruntiisa degmada buulafullay dhowaan waxa uu soo saaray dufcadii labaad oo ka kooban konton arday oo ka qalinjibisay tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka kuwaasoo xafladdii qalinjibintooda ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maxadkan waxaa wax ku bartay si guud ardayda soo dhammaystay barashada qur-aanka kariimka balse wuxuu si gaara meesha oga saaray baahidii ahayd in ardaydu hesho taxfiidka iyadoo tajhiidku uu helinayo iyo tasxiixa qur-aanka kariimka intaba ugu horeen xafladdii gebagabada waxaa ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah qur-aanka sayidka ilaahay nicmo ilaahay sharaftaan ilaahay geli marka maynan idinka baahanyahay ini qur-aankas ka camal falnaa ardayda awlaadiya yar may lahaa ilaahay ka obsada qur-aanka ilaahay galantinha geli saxaabada rasuulka yooga waayelinga iyinga qur-aanka walyar lay barafi jireen camalfalka ka badanaaya xifdiga ka yaraay marka innaga tendada walla xifdiyaayo waan anka camal falaan ayla naganay qur-aanka nabigeena maynin sheegaya alqur'aanu xujatun laka ow calayk qur-aanka imaa inyada xujikiinagad wa imaa inyada xujikiinagada namaduneew ardayda macadka taajul waqaar ee degmada buulafulay ayaa dhankooda soo bandhigay bandhig cilmeed ku saabsan duruustii ay ku qaateen macadka مرحبا بكم بحفل اختتام معهدنا الفعال ومركز الترتيل والتحصيل والتصحيح لتلاوة التنزيل وتثبيت حفظه معهد تاج الوقار لدفعته الثانية في محافظة فلاي في ولاية باية الإسلامية نشكر لكل من له حق علينا من المعلمين والوالدين ومكتب الدعوة لولاية باي الإسلامية وللطلاب الصابرين الباذلين جهودهم جزى الله الجميع خير الجزاء والأخذ بالتدريب حق لازم ولم يصحح القرآن لازم لأنه به إياه أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا sheekh xamse abuu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo xafladda ka hadlay ayaa kelimaad u badnaa dardaaran u jeediyey ardayda macadka taajul waqaar waa munaasabad farxadeed oo laka tacsiisyaal u kaweynayo qur-aanka kariimka ah laka sogootiyahaaya ardaha ku qalanjibidii macadkii taajul waqaar ee qiimaha badanaay gaar ahaan faracayay ku furanaay degmada buulfulay oo lamada fasalka koobanaay ardaydii ayay qalanjibintiye ilaahay idin waafajiy tabaaraka wa tacaala aragtida heraasi in la soo biitaajil waqaar kadibna in la dhaqangeliyo kadibna ardalaha ku saaro qalinjibiyaan waafaji ya alhamdiyana alhamdulillah ardada qalinjibiydi haddee geeka may baaha walaal fadhiya xafladin waaye qalinjibinta quraanka qaybta may la raayusa xifdinta iyo tajwiidya علومتي قرآنك والبدن أسين لمن هدي أتى قراءات علم القراءات إيو هدي أتى علومتي كلا قرآنك لهرير تسد تفسير شيء إيو أصوليس إيو حكم تسكلا أنتبه آه كوم هروك دم بلاوكي واي ميلي بلاوكي جران جرد ميلي كوة ذو معناه ميلي سهتفر ديدان إدر دار مي أرد داسي أني إن شاء الله تعالى تلابة داسي وناقه قادن أني كرديانو مركا خيركي وناقه هرنكسي سعدن ugu dambeynna waxaa goobta lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxday imtixaankii ay ka qaadeen maamulka iyo macallimiinta macadka taajul waqaar ee degmada buulafullaay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda asalaam insha allahu tacaala maybageygan fadhiyna xafladii macahadka taajul waqaar dufcadiis lamaad muxaafadada buulafullaay jawaaistii maybaa qiibintiyo iyo dadka kaalimo horgaleen dadka kaalimo horgaleen iyo jawaayista qiibasheeya gudgalaana ardayga kaalimta kow waliya weeri doona insha allahu tacaala kaalimta kow ardayga ay kiilinadoda doona ardayga kaalinta kow gali maqaashay maylaaree boqolkiiba boqolo sheeni horta boqolkiiba boqol iyo sheeni ardaygaas maqaashayna maylaaree cabdirashiid sheekh maxamed sheekh cali maybu ahaa boqolkiiba boqol mumtaaz maca sharaf iyo sheeni mayba lanka talgalayha maykal li sheegay lankan cabdirashiid laaraw intija rinsin shahaadadis lankanka akhlaaq faylay ardayda aan faylahayn laakiin macallimiinta akhlaaq badan yaa ka tilmaameen akhlaaqdana mayba abaalmarya laga sii doona shahaadadis oo mumtaaz maca sharaf ee boqolkiiba boqol ah iyo mayba lee lacag konton doolar ah iyo mayleaha musafka oo garaasa caasim kitaabka maylinsiyaayah maadaama xifdishay iyo tajwiishay boqolkiiba boqol nagadi macadka sakhaawi garaadkii usagala doona garaadii kowli ku bilaabay caasim hayki musafkaasay lisii maylinsay akhlaaqdiis daraadiyalisay faiska lamaad maylare maqaashay khaali mucallim cabdallaahi khaali mucallim cabdalla cabdalla yalaare sagaal iyo sagaal sheeni mayba lee shahaadadii iyo mayleaha lacag afartan doolar eh sagaal iyo sagaal iyo sheeni kaalintii saddexaad mayba isgaleey lama qof gibir iyo wiilu koodi wiilkan weeran marwaas axmed cabdiraxmaan sagaal iyo siyeeda sheeni mumtaaz iyo maybale ahaa shahaadadiis ilacad soddon doolar ah taasmayn gudubnay jawaa'istii iyo shahaadooyinka biyowsho maybalana jazaakum allahu khayran qur-aanka halka dadaale xifdishay qur-aan lihdi intilaar shabayla kaaranay baarak allahu fiikum qur-aanka halka dadaale insha allah inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxaa si adaa looga dareemayaa dadaalka midho dhala ee maktabka dacwada iyo juhdiga uu ku bixinayo sidii jiilka mustaqbalka ay xoogga u saari lahaayeen barashada qur-aanka kariimka mahadsanid bashiir ugu dambayntiina ardayda madarasada alhuda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib xaflad ka dhacday deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayada gado sida warbixintanu ku haya casaam carafaad munaasabadan oo had mid bandhig cilmiyeedii ku sameynayeen ardayda madarasada alhuda ayaa waxay ka dhacday xarunta madarasada deegaanka shanqolow oo ah deegaan hoostaga degmada baardheer ee wilaayada gado waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday maktabka dacwada wilaayada gado ardayda madarasada alhuda ee deegaanka shanqolow ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho يقول الله تعالى في كتابه العزيز لا خير خير مكسونان في كثير والبدن من نجواهم دتكشا كذي وكمدة إلا من أمر لانكفار ما بصدقة صدقة أو معروف أما معروف أو إصلاح أما وناجين بين الناس دتكلتيو ومن يفعل لانكسوبي ذلك أرنتازي ابتغاء مرضات الله إلهي رالاسيس رادينتي الدرادية فسوف مردم نؤتيه سيان أجرا عظيما أجروين تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح المياه بيو على أربعة أقسام فرقية وتنقيب سماعي ظاهر قد ظاهر ظاهر ولا ظاهر غير مكروه لن كهذان استعماله استعماله شيء wuhuus almaa lmulaq biaadiska wadaahirun ka daahire mudaahirun walna dhahiriyow makruhun lakaadaw isticmaalu isticmaalow shay wuhuus almaa lmushamas biliiriyey wadaahirun ka daahire hayru mudaahirin walna dhahiraan wuhuus almaa lmustacmal biili isticmaalo walmutagayiri ko isbedeli bimaa khaalada walika darmi daraadee min adaahiraat wala dhahiriyaalkae wamaa un bi najasun nijaaseh wuhuusin alladii kiu xalladka dheedi fiihi dhatis najaasatun nijaas wuhuus oo duuna alqulatayni lama qulatayn ku yidhi omis kaana haday qulatayni lama qulatayn fatagayara reed isbedeli walqulataani qulatayn khamsimiyati riqilin shan boqoloo riqilo bilbaqdaadi baqdaadi linisbay taqriiban hadhowaanti fil asaxi sida saxdee من مؤسس علم الاجتماع هو ابن خلدون رحمه الله تعالى من هو قائد المسلمين في معركة الزلاقة هو يوسف ابن تاشفين رحمه الله تعالى من هو المجاهد الملقب بأسد الصحراء هو عمر المختار رحمه الله تعالى من هو فاتح بلاد الهند والسند هو محمد بن القاسم الثقفي كم كان عمره عند فتحه لتلك البلاد سبعة عشر سنة كم كان عمر محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية 22 سنة اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل قال الناظم رحمه الله تعالى زيادات المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران maamulaha madarasada alhuda ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa ayaa ka warbixiyey maraaxish ay soo martay madarasada iyo duruusta lagu qaato madrasat alhuda litaxfiid alqur'aan alkariim walasaasi tarbiwiya meel la aasaysay bili ramadan litiya sanadkii kun afar boqol soddon iyo toddobade ee waqtigaas la aasaasay aasaas ahaan may ka dhammaatay dafcooyin ilaa shan ah dafcalintiina may bahay tahi afartan iyo shan ay ka koobanhay tahi gabri iyo kurey baan iska jareen marka haddana may dhikad haytee arday dhan saddex boqol arday oo kuri ah ilaa konton iyo shan oo gabdhe ah oyoona madrasada gaar ah madrasada meel ka koobanta lama gibad iyo banaada iyo banin ah madrasadan meel kooya yihiin salaada subax masjida ka dhex yaala saadiba aragdi masaajida ka dhex yaala masjidka salaada subax ardada ka tukadaasa oo dhanka baninka ama kuriyatamadan ara salaada subax kabacda duruustii hor ku galaan adkaar subax akhriyaan duruustii fasaladii galayaan casharada qaadadayaan meel la fasaxay lama sac oo kale ayaa la fasaxay mihanagadaayana saddex sac iyo hanagadayan kadib ilaa shan sac bar shaqeeyana may galayan durusti subca ay galayan bacdo shan sacna nasaxi ama jiifa galayan duraan ilaa lisa bar dugsigaas hirgalayan doorka madala deeroya hakahayan salaada doora tukadayan kadibna wala fasaxe qadiyan bahayan siyaasa haddana ha galayan timikoosa ay bara haddana iyo la fasaxe haddana maqrabka salaada masaajidkan tukadayan kadib ilaa ishada inta ka tukadayan bacdal ishi haddana deegaanka yaal horta deegaanka shangolow si gaar ahaan deegaanka balanbaasho yow deegaanka maxay ka korriday madi madarsan ardaydii habatay kabaada inay arday waxaa kubata khudubada masaajidada ka akhrisadaasa saasoo kale arday xalqad leh hakubata arday badana ta'diib leh hakubata marka deegaanka ardadan may buahaan deegaanka la kahisaabtamahay ardada deegaan ahaan si gaar ahaan una kahisaabtamahayno walbadan insha allah haddaan rajeeyaan in ilahi subxaana wataala na saar madrasada may ka koobantaa afar fasal fasal koowaad oo farbare fasal lamaad oo farbaraday ardaydii farbarati ah iyo fasal saddexaad oo ardada qur-aanka gebagaban ah iyo fasal afaraad oo ardada qur-aanka dhammaatay xifdidii ah ardadaas horta si guud ahaan antaasu han farbarka eh haddaya subiin farbaru han kalen hadda farbaradeen juska saddexaad gebagaban ah han kale fasalka saddexaadan iyo qur-aanka maybaan dhimanaha tumun juzan dhiman kahan kalen quraanka xifdeen arday ahaan mayba leyin xalqadooyinga leyin masaajidka iyaka leyin maylan akhriya yihiin tafsiirka quraanka kariimka xadiidka nabi caleyhi salaatu wasalaam siirada nabi caleyhi salaatu wasalaam caqiidada islaamka saasoo kale fiqhiga tajwiidka adabka nahwaha maalamaha khamista iyo qiib oo jumcada kumid ah carabi tarbiyada iyo xisaabta soomaaliya qaadadaan
madarasat alhuda madarasada barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa ayaa ka mid ah goobaha waxbarashada hoostaga maktabka dacwada wilaayada gado iyadana maktabka ahmiyad gaara oo siinaya tayeenta waxbarashada ka socota degmooyinka deegaanada hulayada gado aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan mid la mida intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu